shukran walaal axmed waa mahadsan tahay sidaa ogsoonnahay fatahaadihii magaalada ka dhacay culusyo badan oo kala duwan baa magaalada ku yimid hadday ahaan lahayd hantidii ummadda soomaaliyeed ay lahayd oo ku burburay iyo hadday ahaan lahayd dhibaatooyin ka dhashtay fatahaaddaas oo ay kow ka tahay in bulaacadihii musqulihii iyo waxyaabihii cudurrada lagu kala qaadayo faraha badnaa ay magaaladii biyihii keeneen arrinkaasoo aan u baahanaa inaan ummadda soomaaliyeed ka wacyigelino in ay ka figjignaadaan cudurrada qaar sida shubanbiyoodka oo laga yaabo in jermis ka yimid biyihii ama webiga nooga imaan karo ama meelo kale nooga imaan karo ama nadaafaddii oo magaalada si fiican aan looga sifaynin ayaa arrinkaas waxaan wacyiyahaan ummadda soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolkan gada gaar ahaan baardheer iyo nawaaxigeeda u sheegaynaa in ay fijignaan dheeraada muujiyaan oo ay taxadar badan muujiyaan caafimaadkooda waa tahay maadaama ay dhici karto in cudurrada faaf ay ka dhashaan maadaama ay isdhexgaleen wasaq fara badan oo saxda deynka ayna wanaagsaneen sida masqulihii dumay oo burburay iyo biyo badan iyo raashimo badan oo halaabay oo biyaha ay kaleen iyo xoolo badan oo ku baktiyey biyaha maxaa ka dhalan karaa is leedahay wallaahi hadda cudurkan kuu sheegayo kow uu ka yahay shuban biyoodka ayaa waxyaabaha hadda ugu horreeyo la filayo inay ka dhashtaan ah arrinkaasoo laftirkeeda haddadaan isbitaalka geda general hosbital bukaano badan oo ilaa kow iyo toban gaarayo la keenay iyadoo hadda aanan si saxa aanan u dhihi karin waa shuban biyood laakiin ay la imaanayeen calaamadihii shuban biyoodka iyo dhammaan wixii waxyaabaha cudurrada lagu kala qaado jermiska sidaas darteed waxaa u baahannahay in ay bulshada soomaaliyeed helaan dhowr arrimood ama ay ka faa'iidaystaan wacyigelintan kow waxaa laga doonayaa hooyo kaste oo ku nool degmadii nawaaxigeeda in ay cuntooyinka ay karinayaan ay aada aada u karkariyaan oo cunto fiicanoo nadiifa ay sameeyaan cuntadana laga ilaaliyo daksiga in hooyo kaste oo aragto ilmaheeda oo sumaya ama mataga iyo wax ka badan saddex jeer ay soo gaaraan goobaha caafimaadka sida ugu dhaqsiyaha badan sidoo kale hooyo kastoo soomaaliyeed iyo bulshada waxaan ku wacyigelinaynaa in qof kasta oo musqusha galo markuu kasoo baxo inuu gacmihiisa ku nadiifiyo saabuun ama oomo wuxuu heli karo waxaan u baahannahay dhammaan soomaalida inaan ka wada faa'iidaysano wacyigelinta guud ay idiin sameynayso isbitaalka guud ee gedo arrinkaasoo loo baahan yahay in si guud aan uga wada qayb qaadano badqabka caafimaad ee bulshadeena waaya markaa doctor liibaan sidee looga hortegi karaa cudurka shubanbiyoodka waxaa looga hortegi karaa un intaa hadda aan sheegay in la cuntada nadiif ay noqoto oo la karkariyo biyaha la isticmaalayo laftooda in la karkariyo oo koloriin lagu daro ama biyaha la karkariyo in musqusha markii laga soo baxay la gelayaba saabuunka acmaha lagu dhaqo in qof kastoo soomaaliyeed oo caruur ama dad waaweyn oo lagu arko shuban iyo matag la yimaado in u yimaado goobaha caafimaadka sida ugu dhaqsiyaha badan sidaas un baas dhihi karaa waa looga hortagaya san tahay dhinaca kale su-aal kale hadii aan ku weydiiyo isbitaalka gada general hospital muddo qiyaastii dhowr bilood ayuu furan yahay ilaa hadda maxaad inoo sheegi kartaa noocyada qaliimada aad ku guulaysteen wallahi alxamdulilah sidaa ka warhaysaan dee isbitaal gada general hosbitaal waxaa ka howlgala dhaqaadiir kala duwan iyadoo dhaqaadiirtii qaarna ay nooga imaanayaan halkaa ay muqdisho qaarna isbitaalka ku sugan yihiin isbitaalkuna uu sameynaya qaliimo kala duwan saa ka warqabtaan dhaqaadiirta waaweynada isbitaalka shaafi qaar ka mid a noo yimid sida doctor axmed baashi iyo doctor xasan cali cabdulle iyagoo sameeyey qaliimadii waaweynaa hadday ahaan lahayd qaliimadii qoorta hadday ahaan lahayd qaliimada laysarka xamiitida iyo haddii ahaan lahayd qaliimada burooyinka brostaataha iyo burooyinka minka ku dhaca bifadlilah biraxmatihi isbitaalka geda jara hosbitaal wuxuu mar walba diyaar u yahay qof kastoo soomaaliyeed ee degmadani nawaaxigeeda ku nool inuu u shaqeeyo si hufan haddii qalin ahaan lahayd iyo haddii daawin guud ahaan lahayd waayo doctor liibaan su-aasha kale aan jeclaan ku weydiiyaa waxay tahay maxaad inoogu sheegi kartaa qaliimada aada sida gaarka aada u samaysid adiga doctor liibaan ahaan wallaahi alxamdulilah qaliimada hadda isbitaalka si shaksiyan anigu u fuliyo aniga liibaan ahaan waxaa ka mid a qaliimada qabsinka qaliimada eernooyinka qaliimada baabasiirka iyo fistulada qaliimada qumanka qaliimada galaha ama waxay dhahaan varicosiilka qaliimada burooyinka naasaha ku dhaco iyo qaliimada burooyinka minka intaasba isbitaalka gadajan hosbitaal shaksiyana ku sameeyo qof kastoo soomaaliyeedoo xanuunka ay la yimaadaan insha allahu tacala waxaan rajaynaynaa inuu ka faa'iidaysan doono howlgalka caafimaad ee aan meesha ku hayn
su-aasha ugu dambeysaan jeclan ku weydiiyaa waxay tahay waxaa jira magaalada meelo badan oo baabasiirka in fistuulada lagu daaweeyo cirbado iyo geedo loo isticmaalo marka maxaad odhan lahayd arrintaasi amaad ugu jawaabi lahayd si loo gudbo dhibaatooyinkaas dadka ay qabaan
bismi illah waa mahadsantahay su-aal fiican waaye waxaan isleeyahay fistulada iyo baawasiirka waa qalimada u sahlan ee la sameeyo haddana ay soomaalideena gaar ahaan dadka ku nool degmadan baardheer ee nawaaxigeeda ugu badan ay ka cabanayaanna uu baabasiirkaas yahay iyadoo loo baahan yahay in la qaado tillaabada ugu fiicneed oo ah in waxaan horta baabasiirka in la hubiyo nooca uu yahay asaga wuxuu maraa afar darajo afartaa darajo laba darajo ka mid ah qalin yaroo fudud oo lysara lagu sameeya qofka lama suuxiyo hadduu saddex iyo afar darajadaadkaas gaarana dhabarkaa qofka laga suuxiya markaasaa qalin looga sameeyaa lyser oo lagu soo saarayo waxyaabahaas yarkoo burtuqburtuqaha oo ah dhiig yaroo meesha galay taa iyada ahna mar walba qofka sameynayo waxaa waajibkaa inuu iska ilaaliyo waxyaabo ay ka mid tahay ningaxa ama sfinterka waxay dhahaan luuqadda carabe ingiliishka ah sfinterkaas ama ningaxa meesha qofka uu ka saxroonayo saxrada inuu hadhow ceshan karo ningaxaas baa ugu muhiimsan irbadahan marka ama geedahan waxay waxyeeleyn karaan meesha iyada ah hadhowtu qofka waxaa dhici karto inuu saxrada ceshan waayo ama ay dabac fara badan ku timaado qofkiiba laga yaabo inay uu saxradiiba la gaari waayo mashqusha marka waxaan ku boorin lahayn dhammaan bulshada ku nool degmada baardheeri iyo nawaaxigeeda in ay ka faa'iidaystaan dadka ahalku u ah iyadoo mar walba laga fiirinayo waxa kane calaa cilmin qofku inuu waxa uu sameynayo cilmi u leeyahay ee uusan iska noqonin haye raac iyo dad iska raaco meelaha kale iska aada yuusan noqonin waxaa fiican qofka bini aadamka ah inuu ka fakero caafimaadkiisa asagoo ka fiirinayo calaa cilmin aqoon ku filan qofka uu sameynayo inuu iska hubiyo saasaan dhihi lahaa aad baa umaqsan